kitaabkii malakii malakii cutubka koowaad kan waa warka culus ee ereygii rabbiga oo malakii loogu soo dhiibay dadka dalka israa'iil rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan idin jeclaaday laakiinse idinku waxaad tidhaahdaan war sidee baad noo jeclaatay ceesaw sow yacquub walaalkiis ma ahayn ayaa rabbigu leeyahay laakiinse yacquub waan jeclaaday ceesawse waan nebcaaday oo buurihiisiina cidla baan ka dhigay oo dhaxalkiisiina waxaan siiyey dawacooyinka cidlada inkastoo reer edom yidhaahdaan annaga waan nala dumiyey laakiinse waannu soo noqon doonnaa oo meelaha cidlada ah waannu dhisi doonnaa rabbiga ciidamaduse wuxuu leeyahay way dhisi doonaan laakiinse anigu waan dumin doonaa oo dadku wuxuu ku magacaabi doonaa dalka xumaanta iyo dadka uu rabbigu weligiis u cadhaysan yahay oo indhihiinnuna way arki doonaan oo idinku waxaad odhan doontaan rabbigu ha laga weyneeyo soodinta dalka israa'iil shishadeeda wiil wuxuu murweeyaa aabbihiis addoonna sayidkiisa haddaba haddii aan aabbe ahay meeday murwadaydii haddiise aan sayid ahay meeday cabsidaydii wadaadada magacayga quursadayow rabbiga ciidammadu saasuu idinku leeyahay idinkuna waxaad leedihiin war sidee baannu magacaaga u quursannay idinku cunto nijaasowday ayaad meeshayda allabariga ku dul bixisaan oo weliba waxaad leedihiin war sidee baannu kuu nijaasaynay taas waxaad ku tidhaahdaan miiska rabbigu waa mid la quursado rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay markaad neef indhala allabari u bixisaan sowtaasu shar ma aha sowse shar ma aha markaad neef curyaan ah iyo neef buka allabari u bixisaan haddaba bal taliyahaaga u gee miyuu kugu farxi doonaa miyuuse ku aqbali doonaa haddaba waan idin baryayaaye rabbiga barya inuu inoo roonaado aawadeed haddaba idinkoo waxaa sameeyey miyuu midkiinna aqbalayaa saasuu rabbiga ciidammadu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inuu idinku dhex jiro mid albaabada xidha inaydaan meeshayda allabariga dab ugu shidin si aan waxtar lahayn rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu idinkuma faraxsani oo gacmihiinnana inaba qurbaan ka aqbali maayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay markay qorraxdu soo baxdo iyo markii ay dhacdo inta ka dhex leh magacaygu waa ku weyn yahay quruumaha dhexdooda oo meel kastana waxaa magacayga aawadiis loo bixiyaa foox iyo qurbaan daahir ah waayo magacaygu waa ku weyn yahay quruumaha dhexdooda idinkuse waad nijaasaysaan markaad tidhaahdaan miiskii rabbigu waa nijaasaysan yahay oo cuntadiisuna waa wax la quudhsado rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay idinku waxaad tidhaahdaan bal eega kanudaal badana oo weliba waad igu fududaysateen oo waxaad ii keenteen wax la soo dhacay iyo neef cuuryaan ah iyo mid buka oo saasaad qurbaan u keentaan rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay miyaa gacantiinna ka aqbalaa wax sidaas ah laakiinse inkaaru ha ku dhacdo qaa'inkii adhigiisa neef wanaagsan oo lab ahu ku jiro oo markuu nidar galo uu sayidka u allabaryo wax iin leh waayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay boqor weyn oo magacaygana aad baa looga cabsadaa qurumaha dhexdooda